sidii aad warkaba ku maqlayseen xaalad laysku maandhaafsan yahay ayaa ka aloosan dalkaasi masar taasi oo ka dambeysay kadib markii madaxweynaha wadankaasi maxamed mursi uu soo saaray awoodo muujinaya in aan laga hor iman karin oo islamarkaasina awood dheeraada siinaya madaxweynaha golaha garsoorayaasha ee dalka masar ayaa iyaguna ku baaqay shaqo joojin xilli maanta oo xada la filayo inay dhacaan banaanbaxyo lagu taageerayo madaxweyne mursi oo ay soo abaabulaan ururka akhwaanu muslimiinka wariyahayaga xuseen saxnuuni ayaa warbixintan magaalada qaahiro nooga soo diray
naadiga garsoorayaasha masar ayaa sheegay in maanta ay ku dhaqaaqayaan shaqo joojin guud bayaan ka soo baxay naadiga garsoorayaasha masar ayaa lagu sheegay in maanta ay samaynayaan shaqo joojin ay ku muujinayaan sida ay ugu cabanayaan go-aanada madaxweyne mursi ee taabanaya madax bannaanida garsoorka hase yeeshee xarakada garsoorayaasha masaarida ayaa ku baaqday inaan qayb laga noqonin shaqo joojinta uu soo jeediyey naadiga garsoorayaasha dowladda masar waxayna hoose ka xariiqeen inay sii wadayaan shaqada ay u hayaan shacabka masaarida sidoo kale xarakada garsoorayaasha masaarida ayaa xalay ku celisay kadib markii ay qabatay shir jaraa'id inay si weyn u taageerayaan go-aanadii ugu dambeeyey ee uu soo saaray madaxweyne mursi waxayna afka ku ballaariyeen in ururkooda uusan khilaafaynin waxyaabaha dastuuriga ah ee madaxweynaha xaq u leeyahay dhinaca kale axsaabta siyaasadda ee madaniga ayaa sheegay inay ku taageerayaan naadiga garsoorayaasha masaarida wax walbo ay kaga hor imaanayaan go-aanada madaxweyne mursi dhowaan uu soo saaray axsaabtan siyaasadda oo shir jaraa'id xalay ku qabtay magaaladan qaahira gaar ahaan xarunta xisbiga dimuqraadiga ee masar ayaa dhisay guddi ay ku jiraan siyaasiyiin caan ka ah dalkani masar oo ay ka mid yihiin caamir muuse xamdiin sabaaxi iyo maxamed albaraadici sida ay sheegeen axsaabtan siyaasadda guddiga ayaa waxa uu qaadanayaa qaraarada xilliga haatan uu marayo dalkani masar axsaabta guddigan ku dhawaaqay ayaa waxaa ka mid ah axsaabta iyo ururada kale ah xisbiga wafdi xisbiga aldastuur jabhadda masaarida xorta ah xisbiga masaarida dimuqraadiga ah dhaqdhaqaaqa shacbiga xarakada lixda abriil iyo xarakada kifaaya dhanka kale xeer ilaaliyaha guud ee dalka masar dalcad ibraahim ayaa sheegay in dhowaan la bilaabayo baaris ku aadan dilka loo geysay dadka sida nabadda ah ku banaanbaxayay fagaaraha taxriir dalcad ibraahim oo dhowaan madaxweyne mursi u magacaabay xeer ilaaliyaha guud ee dalkani masar ayaa sheegay inuu ku shaqaynayo wareegtada dhowaan ka soo baxday madaxweyne mursi dadweyne caraysan ayaa isku dayay inay jiiraan xarunta xeer ilaaliyaha guud ee dalkani masar waxaana afaafka hore xarunta isku jiiray taageerayaasha madaxweyne mursi iyo qolyaha mucaaradka ciidamada amniga ee dowladda masar oo ilaalinaya xarunta xeer ilaalinta guud ayaa dadka u adeegsaday sunta dadka ka ilmaysiisa si ay u kala eryaan dadka iska soo horjeeda ee kusoo xuumay xarunta xeer ilaalinta guud ee waddankani masar iyadoo maalmihii ugu dambeeyey xaalada siyaasadda ee dalkani masar ay aada u kacsan tahay waxaa maanta lagu wadaa inay dhacaan dibadbaxyo ballaaran oo lagu taageerayo go-aanada madaxweyne mursi xuseen saxnuuni v o a qaahira
haddaba tallaabadan muranka dhalisay ee uu qaaday madaxweyne mursi intee in leeg ayuu ku saxsan yahay khadka telefoonkaee magaalada minneaboles ayaan su-aashaas ku weydiiyey cabdiraxmaan maxamuud muuse oo arrimaha carabta aqoonu leh waxaana uu ku jawaabay
horta walaal maxamed waad mahadsan tahay qodobkan tallaabadan uu qaaday madaxweynuhu marka hore waxaa la odhan karaa in badan oo kamid a waa arrin ku salaysan codsigii dadweynaha gaar ahaan maxakamada in dib loo saaro dadkii dambiyada geystay laakiin waxaad moodaa inuu degdeg ku yara jiray arrinta ah in qodobka odhanaya go-aanmada madaxweynuhu waa kama dambays lamana laali karo marka maadaama aanu baarlamaanku jirin oo aanu hadda baarlamaan masaarihii jirin meeshii awooddii sharci dejinta iyo awooddii fulintaba inuu madaxweyne mursi haysto islamarkaana uu soo rogo wareegto odhanaysa go-aamintis waa kama dambays waxay ku abuurtay welwel dad badan oo dabadda iyo gudahaba jooga marka waxaad odhan kartaa xaggaas arrinta ah inaan go-aamada madaxweynuhu ay yihiin mar walba kama dambays ayaa walaaca ugu weyni uu ka jiraa ood moodaa inuu degdeg ku jiro waan gartay dhinaca kale muxuu ku saxsan yahi wuxuu ku saxsan yahay dhowr qodob oo runtii wareegtada ka mid ahaa waxaa ka mid ahaa in maxay ahayday maxakabad dee run ah dib loo saaro dadkii geystay dembiyadii dilalka ahaa waxaynu la soconnaa markii madaxweyne mubaarag iyo madaxdii ciidamadiisa sirdoonka iyo wasaaradda arrimaha gudaha maxkamadda la saarayay in aanan si dhab ah arrintaa loo lafagurin oo aada moodo in waxyaalo badan oo cadeyma ahna la qariyey marka in dadkaas maxkamadda dib loo keeno oo dadkii raydka halalaayay arrintooda meel lagu ogaado horta waa mid uu ku saxsan yahay waxaa kale oo iyaduna aada loo tabanayay oo dadweynuhu ay aada u weydiinayaan madaxweynaha iyo maamulka cusub in xeerlaaliyaha guud oo lagu xamanayay inuu ahaa nin uu meesha dhiga madaxweyne mubaarak in meesha laga eriyo oo la keeno xeer ilaalin hufan oo dadka ku abuuri karta kalsooni ay ku qabaan sharciga iyo kala dambeynta masar marka qodobkaasina qodob kaleoo muhiima buu ahaa waxaa kaloo iyadana loo guuxay in guddidan dastuur dejinta wakti loogu daro maadaama aad moodo inaan weli arrinteedii laga midho dhalanin waxaase sidaan sheegay maxaa la idhahda ugu darnaydun arrintan ay dadku ka cabanayaan ee ah inuu maroorsanaya awoodda madaxweynuhu waan gartay wararku waxay nagu soo gaarayaan in mid ka mid a la taliyayaashiisii iscasilay isagoo madaxweynaha ku diidan tallaabadan uu qaaday waxaa jira dhowr xaakim oo kale oo magaalada alexandria iyo magaalada qaahiraba iyaguna shalay isu yimid oo arrintan ka hadlay marka cabsi intee leeg bay ayay arrintu leedahay haddii madaxweyne mursi uu kusii adkaysta arrintan dhinaca ammaanka iyo iyo deganaanshaha masar cabsi intee leeg bay arrintani ku keenaysaa run ahaantii horta walaal waxaad moodaa in weli kacdoonka masar weli mataqaana maxay si fiican umuu caga dhiganin walaacaasi wuu jiraa arrinta ugu daranee meesha ka jirta hadda maanta cusub waxa weeye markii hore waxaa loo lami jiray oo talada iska qabsan jiray ama hirdami jiray kacdoonkii dadkii dhaliyey ee mataqaana maxay hadday ahaadaan dad mataqaana maxay xarakada islaamiga akhwaan iyo mataqaana silfiinta ku abtirsada iyo hadday noqdaan kuwan kale ee mataqaana liberaaliyiinta loo yaqaano ama mataqaana xagga reer galbeedka ka shidaal qaata imarka waxaa cusub labadaa kooxood kacaanka wada dhaliyey oo iska hor yimid oo labadii kooxood ay sii taageerayaan kooxihii kacaanki mataqaana kooxihii kacaanka ka hor talada dalka hayay nimankan lagu magacaabo fuluulka ama hadhaadigii af soomaaliga loo yaqaano ayaa waxaad moodaa maadaama ay arkeen dee nimankii kacdoonka dhaliyo iyagii is haystaa in ay imarka aada muddo in xulufaysi la samaysanayaan qolyahan ku kacsan taliska ee u badan yahay mataqaana maxay heda ay horkacayaan ninka lala sabaaxi baraadici iyo wasiirka arrimaha dabadda hore muuse marka waxaad moodaa isbahaysiban ku xaaburanaya ka kooban nimanka liberaaliyiinta iyo nimankii ka haday maamulkii hore oo weli dibinta qaniisan oo aan ilaawin danahoodii iyo de sidii meesha loogu galay waxaa kaloo iyadana xusud mudan oo hoosta in laga xariiqo u baahan waxaa jira dalal carbeed iyo dalal caalamiyo fara badan oo aan jeclayn in dimuqraadiyadan ka dhalatay masar ay hana qaado waayo waxay ku keenaysaa halis talishada dalalka ka jira iyo danaha dalalka kale ay leeyihiin taasina waa arrin kaloo iyaduna daaha dabadiisa aada muddo inay xiisada kasii oogeyso marka walaaca xasilooni daridu inuu maxay heday uu si anba qaado way jirtaa waana run waan gartay haddaynu ka hadalno qoladan iminka kasoo horjeeda maamulka ama calmaaniintaadan ama hadhaagii madaxweynihii hore haddii sida ay doonayaan loo raaco intayn leeg bay lugoyn karaan in kacdoonkii masar uu hana qaado horta waxaa laga yaabaa in haddii iminka madaxweyne marse uu ka wada noqdo go-aamadii dhammaan uu uu soo jeediyey waxaad moodaa in ay ka dhandhansan karaan guddoon jilicsanayn inkastoo qodobkan ah in awoodda gacanta lagu soo ururiya ay macaan tahay inuu ka noqdo marar horena madaxweyne murse uu ka laabtay go-aamo uu keenay guux waxaa kamid ahaa markii uu yihi baarlamaanka hor soo noqdo uu ka laabtay waxaa kaloo kamid ahaa isla xeerlaalyahan guud markuu casileeyay hore isna uu ka laabtay marka haddii uu qodobada qaar ka laabto weliba kuwa ugu halisasana isku diidan yahay waxaad moodaa inay waawaanta ay mataqaana maxay heday gaar ahaan qolyahan markii hore kacaanka ku jiray ee taageersana isbedelka inay xerada dib ugu soo celiso haddiise uu ka wada laabto waxaad waxay dhiirigelin kartaa in dadkii kasii haray taliskii hore iyo dawladaha ku kacsan inuu mataqaana kacaankani uu hana qaado in ay istusaan in meeshaa fursad taliskiba lagu ridi karaya ay kasoo baxdo oo qalalaasaha iyo gelgelidda ay ku hayaan taliskan mursi in ay sii labalaabaan taasaa laga yaabaa in cabsi meesha ku jirta inay noqon karto
kaasi wuxuu ahaa cabdiraxmaan maxamuud muuse oo aalaaba ka faallooda arrimaha carabta maxamed cabdi sandheere ayuu khadka telefoonka ugu warramayay isagoo ku sugan magaalada minneabolis ee gobolka minnesota ee dalkan maraykan